bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu door karoona waxaa qayb dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in dib loo dhigay imtixaanka shaadiga ee dugsiga sare ee ardayda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taliska booliska degmada walweyn ee gobolka shabeellada hoose oo faahfaahin ka bixiyay dagaalbeeleedyo ka dhacay degmadaasi madaxweynaha jubbaland oo kulamo kula qaatay xubno ka tirsan beesha caalamka magaalada nairobi ee dalka kenya taliska booliska puntland oo ka hadlay dil wiil arday ah loogu geystay magaalada garowe ee caasimada puntland banaanbaxyo lagu taageerayay urur siyaasadeedka mideeya ee puntland oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka nugaal wararka warkeena dibadda aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona waxaa isku haya dalka suudaan oo xabad joojin ku heshiiyey
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax axada taariikhdu ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha shanaad ee may sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door karoonaa markaana waxaad kusoo dhawaataan iyagoo intaa ka faahfaahsan ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibarre ayaa waxa uu ka hadlay markaas ama uu sheegay in dib loo dhigay imtixaanka shaadiga ah ee dugsi ardayda dugsiga sare ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maadaama magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maalmihii lasoo dhaafay ay ka jireen fatahaadyo iyo xaalado kacsanaana oo uu markaasi sababay webiga shabeelle oo markaasi ku fatahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ra-isul wasaare xamse cabdi barre oo shalay ka hadlayay shirkii dhallinyarada qaranka ayaa waxa uu markaasi sheegay imtixaankaas dib loo dhigay wasaaraduna ay markaasi soo saari doonto waqtiga saxda ee la geli magaalada beledweyne oo maalmahan aada ogtihiin fatahaado ka jireen duruufo ka jireen xukuumadda waxay goosatay galaaska labiyo tobnaad imtixaankiisa iyadoo duruufahaas loo eegaya in dib loogu dhigo xilliga ku habboon iyo sida imtixaankaas loo qaadi doono faahfaahinta wasaaradda ayaa insha allah la wadaagi doonta laakiin xilligan ayagoo sidaas ah oo duruuftaa ku jira ma geli karayaan imtixaankaas kama qayb qaadan karaan sidaa darteed dib baa loogu dhigayaa haddii ilaa yidhaado mar kale waxaan idin rajaynayaa guul ayaan idin rajaynayaa macallimiinta waxaan leeyahay hambalyaan idin leeyahay waxaan idinka rajaynaynaa miisa mas-uuliyaddaas weyn ee ay idin saaran inaad ka soo bixi doontaan wasaaradda wasiirka ugu horeeyo waxaan leeyahay hambalyo waxaana rajaynayaa inaad in fara badan oo shaqo ah oo idiin dhiman inaad insha allah aad halkan kasii wadi doontaan oo aad haddana tilmaan kale oo la idinkaga daydo aad keeni doontaan waa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibarre oo ka hadlayay markaasi ama sheegay in dib loo dhigay imtixaanka shahaadiga ah ee ardayda dugsiga sare ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan markaan dhanka kale haddii aan eego madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa kulan kula qaatay xubno ka tirsan beesha caalamka magaalada nairobi ee dalka kenya sida warkaan ku faahfaahinayo salebaan alcadaala
madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe ayaa kulan la qaaday ku-xigeenka erkay gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya marwaaniita kiiki kabeho kulanka ah oo ay qeyb ka ahaayeen wasiirada arrimaha gudaha caafimaadka iyo madaxtooyada maamulka jubbaland ayaa lagaga hadlay dhamaystirka oolaanshaha deegaanka jubbaland ogolayaasha deegaanka deegaanada jubbaland iyo taageerada mashaariicda kala duwan ee ka socda gudaha maamulka jubbaland dhinaca kale madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa sidoo kale waxa uu kulan la qaatay safiirka midooda yurub ee soomaaliya marwa diina intelman kulanka ayaa looga hadlay taageerada ay midooda yurub ku bixiso dib u dhiska dalka iyo mashaariicda kale ee mashaariicda kala duwan oo ay ka fulinayaan deegaanada maamulka jubbaland kuwa oo ay ugu horeeyaan arrimaha ammaanka iyo sidoo kale horumarinta deegaanka midooda yurub ayaa sidoo kale jubbaland ka taageeraya dhismaha kolayaasha deegaanka oo afar degmo oo ka mid ah dhowaan la bilaabayo wasiirka arrimaha gudaha caafimaadka iyo wasiiru dowlaha madaxtooyada jubbaland ayaa kulanka ku wehelinayay madaxweynaha maamulkaasi jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe
mahadsanid salibaan xuseen alcadaala markaana haddii aan eego taliyaha booliska degmada wallaweyn ayaa ka hadlay shaqaaqo ama dagaal beeleedyo markaasi ka dhacay degmadaasi waxa uu faahfaahin ka bixiyay dagaaladaasi isagoo sidoo kale beelaha ku dagaalamaya degmada walweyn u diray baaq nabadeed ama si deg dega inay u joojiyaan dagaalada ama dagaalkaasi u dhexeeya raxiim maantu ay taariikhdu tahay labaatankii bishii shanaad laba kun labaatan iyo saddexda waxaan baaq nabadeed u dirayaa anigoo ah taliyaha saldhigga booliiska degmada wallaweyn deegaanka degmada wallaweyn waxaa ka jira dhibaato way ka dhacday shalay laba beelood oo walaalo ah meesha ku dagaalamay dhibaato weyn ayaa ka dhacday waxaan codsanayaa oon ka codsanayaa labada beeloodba in la joojiyo dagaalka baaq nabadeed ayaan ku baaqayaa dowladda koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa in arrintan si deg deg ah loo soo farageliyo la joojiyo dagaal wiilbaa ku dhinto wiil kuma dhasho shacabka barakacaya waa shacabkeena labada dhinacba waa walaala soomaaliyeed waaye in laga hadlo oo mas-uul baa naga saaran mas-uul baa naga saaran inaan ka hadalno waajib bay nagu tahay sidaas darteed waxaan ku baaqayaa anigoo ah tajaha saldhigga in dagaalka la joojiyo dagaalka la joojiyo dagaalka la joojiyo dowladda dhexe iyo dowladda koonfur galbeedna waxaan ka codsanayaa iyo maamulka gobolka shabeellada hoose in arrintan dib u eegis loo soo sameeyo lasoo farageliyo laga hadlo dhibaatada taagan soo noo noqotay ilaa laba kun iyo sagaalkii ilaa hadday socota arrintaas cid wax ka qaban haysana ma jirto cid wax ka qaban haysana ma jirto sidaas aaweed shacabka reer wallaweyn shacabka deegaanku dagaalamayo waxaan idinka codsanayaa in habadda la joojiyo habadda la joojiyo maamulka la ixtiraamo wixii jirana lasu sheego wixii jirana lagu sheego lagu wada hadlo ayaan ka codsanayaa waxaa kaloon ka codsanaya ciidamada amniga in arrintaas aysan gacmaha ka laabanin la dhexgalo arrintan oo la joojiyo dagaalkan dhibaato badanaa ka imaanayso barakaca ka imaanay dadkii waa barakacaya dunyada waa barakacaysaa labada dhanba wax faa'iida kasoo baxayo ma jiraan dhibaato aan ka ahayn sidaa darteed mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose oo ugu horreeyay guddoomiyaha gobolka waxaan ka codsanayaa arrintan inuu deg deg wax uga qabto arrintan in deg deg wax looga qabto martana fara ka baxdo haba lama gaaro wax lama soo celin karo laakiin hadda weli waa dhowdahay maalin kastana wiil baa dhinta maalin kastana wiil baa dhinta wax uu dhintayna male oo hadda natiijo la gaarayn ma jirto sidaas darteed waxaan codsanaynaa in lasoo farageliyo arrintan dowladda aysan indhaha ka qarsanin intaasuusan dagaalkan socdaa wax yimid oo arrintaa wax ka qabanayana ma jiraan sidaas aaweed shacabka dadweynaha reer wallaweyn waxaan leeyahay inta deegaanka iskula nool idinkaa walaalo ah idinkaa deris ah idinkaa ehel ah idinkaa wax walba isu ah arrintan maalin walba dagaalkan sula noqonayo in la joojiyo ayaan idinka codsanaynaa baaqaas ayaan u dirayaa shacabka soomaaliyeed degmada wallaweyn iyo nawaaxigeedaba baaqaasaan u dirayaa baaq nabadaan u dirayaa anigoo ah tajaha saldhigga raalle kama ihi waa ka xumahay intii dhimatana tacsi tiiraayin leh ayaan u dirayaa in ilaahay sabar naga siiyo walaalaheen dhintay sabar ilahay naga siiyo ilmahooda ka agoontoobay sabar ilahay naga siiyo taas maarata waxaan u dirayaa baaqaas iyo tacsidaasaan u dirayaa midda kale saddexaad waxa waaye
kaasi wuxuu ahaa taliyaha booliska degmada wallaweyn oo ka warbixinayay dagaalbeeladyo ka dhacay degmadaasi isagoo markaasi baaq u diray dadka ku dagaalamaya in ay xabad joojin ama dagaalka ay joojiyaan dhanka kale markaan haddii aan eego caasimadda dowlad goboleedka puntland ee garowe ayaa habeenkii jimcaha ee todobaadkii hore waxaa ka dhacay dil argagax leh kadib markii dil loogu geystay mid ka mid ah arday wax ku barata ama wax ka barta magaalada garowe ardaygan ayaa waxaa tuuray ku dilay mid kale iyadoo markii hore la aqoonsan waayay islamarkaana muddo saacadaha laga baafinaya baraha bulshada saacdo kadib ayaa soo baxday maamulka isbitaalka carafaad oo la dhigay marxuumkan in meydkiisa la aqoonsaday taliyaha qeybta booliska gobolka nugaal xuseen cali maxamuud oo markaasi ka hadlay arrintaas ayaa wuxuu yidhi runtii waxaa xalay magaalada ka dhacay dil argagax leh kadib markii arday uu mid kale toorey ku dilay waxaana xiran waalidkiisa iyo walaalihiis isaguna wuu baxsaday baxsiga eedeysanaha ayaa imaanaya iyadoo booliska puntland lagu eedeeyay inay ka mashquuleen xaaladda amniga islamarkaana ay siyaasad ku milmeen sidaa ay sheegayaan dadka qaar dhawaanaya ahayd markii nin markaasi waxyaabaha maandooryaha isticmaala uu garow ku dhaawacay cumar maxamuud xasan oo ahaa arday caafimaad ka baranayay oo ka yimid dalka suudaan kadib wadankaas oo ay ka qarxeen dagaallo sokeeye ninkii ardaygii dilka geystay ayaa sida la sheegay ka baxsaday goobta booliska ayaana baadigoob ku haya markaana haddii aan dhanka kale eego banaanbax lagu taageerayay urur siyaasadeedka mideeya ee puntland ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka nugaal sida warkaan uu ku faahfaahinayo ama halkaas uu inoogu soo diray xaaji ciise bare
dhanka libaaxo waxaa maanta isubax ballaaran ka sameeyey qaar ka mid a madaxda urur siyaasadeedka mideeya oo hogaaminayo guddoomiyaha guud ee degmada dongoroyo ee urur siyaasadeedka mideeye axmed mire maxamuud halkaasna waxaa isugu soo baxay qaar ka mida taageerayaasha urur siyaasadeedka mideeye kadibna waxaa isugu soo biyo shubteen halka uu xafiiska ku leeyahay urur siyaasadeedka mideeye halkaasoo ay kula hadleen qaar ka mida taageerayaasha urur siyaasadeedka mideeye iyagoona u ballanqaaday inay baahiyaha ay qabaan deegaanka libaaxo ay wax ka qaban doonaan haddaanu nahay reer mideeye inaannu idinna nimaadno bacadka idinla marro magaaladeenna muujinno idindhex marro ma garateen waadna ogtihiinoo urur sameeye ma jiro intii urur hadda maraysay mid walba baabuur buu dhowr qof idinkaga qaadanay hadhowna wuxuu keenaya isagoo caguu daaleen haddii cid caguu ku daalayaaniin magaaladiinna ha idinku daalan reer libaaxo ogaadataa isu soo baxaasi magac buu idiin samaynayaa adduunka maanta baraha bulshada la isticmaalaa baraha bulshada ummadda meesha ku nool bay ka turjumaysaa inaad dad nool oo jira oo reer libaaxa la yidhaahdo oo soo bixi kara waxna diidi kara waxna dooran kara tihiin bay idiin muujinaysaa laakiin haddii gabadhaa iyo odagaa iyo aniga iyo qofka laydinka qaado oo dangoroyo la geeyo oo halkaa ka soo dhaaqdhaaq dhaho hadda dameer dameer ka halaabi kama duwan calankan baahida aad ka sheegteen iyadoo qoran oo qoraalah baan idin xasuusinaya inaad noo dhiibteen oo aan wax ka dhinnayn hadda ka hor maraan idiin nimi xarig jarkii sidii aad noogu dhiibteen baanu xafiiska u geynay xafiiskii guud u geynay guddoomiyihii baan u geynay waa nala ka aqbalay waxaa la yidhi waa kan baahida meesha maalinta shan iyo labaatanka doorashadu dhacdo inta ka horraysa waa laxnimay waad ogtiin waxaa la yidhi cid wax qaban kadho qaadi kadhaa ma jirto waana tibag maaha ururada tibag weeye maalinta doorashadu dhacdo natiijada idinka soo baxda warqadiinni qodobka ugu muhiimsan waa la qaadanaya haddii rabbigeydmo annagana waana ka ballanqaaday horta taa ku bishaaraysta sida aad la socotaanba waxayna ku soo aadan shan iyo labaatankii bisha oo ah maalintii aynu u dareeri lahayn doorashada ee qof iyo codka ah ee maanta waxaad haysataan jaanis aad jaaniskaas oo ah inaad ka faa'iidaysataaniin ee sidaad la socotaanba waxa weeyaan waxaan doonaynaa isbeddel magaalada tuulada tandongor libaaxo waxay dhisnayd muddo afartan sana bay asaasnayd waadna la socotaanin sida ay tahay iyo xaaladadu sida ay tahay waxa sidaa ka dhigay oo waxa weeyaan ay u yeelan weydey baahiyihii ay u baahnayd u yeelan weydey waa hagar dhanka dawladda ah sida aad la socotaaninba wax asaasiya oo tuulo lahaan jirtay ma aysan lahaa hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho sida aad la socotaanba caafimaadku tuulo dhan oo caafimaad aan lahayn oo waxa weeyaan dad intaa tireley ku nool yihiin waxaa hagartaa inoo geystay waa xisbiga ka iyo dawladda
soomaalida waxay ku mahmaadaa laba aan isfura inay hayshallayn qodobkaa waxaan dul istaagayaa libaaxo baan dul istaagayaa laba aan isurayn degaanka libaaxo iyo dalka uu degan yahay isma hurayaan waa lagu aasayaa dantow waxa ugu jidhaa wixii qof dani ugu jidho baa inta kalena danta ugu jidhaa waxaan leeyahay maanta fursad baa haysataan midigtaa taladiinnu ku jidhaa bidixda ha isaga wareejinina baan leeyahay haddaad bidixda u wareejisaan waa khasaaro waxaan ku darayaa war dhafoorka dii baa la yidhi oday iyo umuluso say wuxuu og yihiin uma sheegaan baa lii hadalkayga waa hufanayaa afartan jir weeye libaaxu waa muugataa qofkii ra'yile mustaqbalka na jiilka soo korayaa in loo gogol xaaro oo waalidiinta iyo intii wax garanaysaa ilmahaagu muxuu ku noolaanayaa ay ku fekedho waa
kaasi wuxuu ahaa een, ama warkaasi waxa u dambeeyey warkii halkaas ee magaalada dabcan gobolka nugaalo inoogu soo diray warigeena xaaji ciise bare oo markaasi ku saabsanaa banaanbax ay urur siyaasadeed ka mideeye ee puntland ay ku qabanayeen warkaas waxaad kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga inta intaan warkan warkiisa ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo
wararka adla haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel